anigoo ah aadan abshir nuur jenaraal aadan abshir nuure iyo saraakiisha garabkaygaa waxaan ka soo safarnay dowladda dhexe aan ka tirsannahay muqdisho waxaana soo gaarnay stateka galmudug waxaana soo abaarnay madaxweynaha madaxweynahana waxaan kala kulannay kula kulannay madaxtooyada waxaana kala hadalnay arrimaha ciidanka jooga bohol arrimaha sida waxa ay tabanayaan iyo wixii lagu xali karo oo xal u ah anigu aan u aragnay ayaan soo qorannay kalana hadalnay wuuna noo oggolaaday markuu intaa noogu oggolaadayna waxaan u baxnay aniga saraakiishaydii bohol waxaan tagnay maadaama sargaal qaranna aan nahay saraakiil qaran nahay dadkuna dadkii aan ka soo jeedna yahay waxaan idhibaysay ina gubaysay xilligaan inaan galmudugna dagaal u baahnayn ayaguna dagaal u baahnayn deegaankuna dagaal u baahnayn intaas aan loo baahnaynba way dhibayeen waxaan kaa ugu tegey ragga joogay oo shiiqa sheikh shaakir ka mid yahay bohol waxaan kala hadlay wixii ay tabanayeen ayaan yidhi wax nooga sheega waxa aan tabanayeenna wax hadda markaan galmudug ama ay wax ka qaban karto ama manaasib ku ahna ma ahayn aniguna waxa aan u waday baan u sheegay waxa aan u sheegayna way qaado waayeen sida aad maqasheenba haddee waxay ku goynaayeen ama yacni kelmadooda ku ekeed idaacadaha miidiyaha guddoomiyahoodii ahlusunna uu kala hadlay waxa aragtidaasa nal kula hadlay laba iyo toban cashana waa joognay laba iyo tobankaas cashana waxaan kala munaashaqoonaynay in aan wax dhiman inaan la ysdiririn in qofkii hanqaba ama xukun ka raba galmudug isagoon waxna dilin galmudugna la dhibaatayn dadka oo wadana la dhibaatayn deegaankana la dhibaatayn in uu isagoo yani ku doono waxa uu doonayo yani si nabada warkaa aan u sheegnana ma gelin waxaa galay kolley aragti kale ayaa isu sawirtay calaa kulli xaal dhinac walba markaan annagu ka tusnay la wada hadalnay labiyo toban cashan la joognay wax arrimihii aan u tagnay oon u wadnay ama naga qaatay ama noo hirgalayna ma jirin haddana waxaan ku soo noqonnay gobolka arrintaas wixii haddee amniya oo amni ah markaa waxay ka waxaa leh dowladda galmudug wixii amniya ama xasilina ama ka wada hadala galmudug baa leh annaga sargaal ahaan iyo mas-uuliyad ahaan iyo qaraabo ahaan dadka aan ka soo jeedno wixiina dhibayey waan kala hadalnay waxna waa nooga fuli waayeen mar hadday intaasu fuli waayeen waxaan dareemayaa amniga anugu halkan mana amro wixii amro iyo madaxweynaha ayay u taallaa